assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo soddonaad ee kitaabka maalka maalulmasaalix alcaama la yidhaaho ee maalka kuwa dadka wax loogu qabto ah kaas in marka laga bixinayo haddii qofkii qaatilka ah lasoo saari kari waayo ilan iyada nafteeda masaalixdeeda ka mid tahay cashara jawaazu lwakaala fi lmutaalabati bilxuduud qofkii qof kale xad ku mutay inuu qof kale wakaasho inay u banaan tahay leanna muxua qisaaskan kada qofka mudan lahaa wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu sahl ayaa mudan lahaa ilma adeeradii iyagu muxuahay isaga un bay taageerayaan mooyaane ninka dhiiga mutay hadday mag tahay ama dil ay tahay mudan lahaa cabdiraxmaan buu ahaa marka cabdiraxmaanna nebiga alayhi isalaatu wasalaam waa ka hadalka ka joojiyo ilma adeeradiisi inay iyagu u hadlaan ayuu nebigu alayhi isalaatu wasalaam afray fiihi daliil calaa raddi اlyamiina cala lmuddaci min almuddaca calayhi aw cinda nukuuli lmuddaca caleyh xadiidkan wuxuu tusinaya qofka dhaarta lagu mutay isagoo la dhaarsanayaayo inuu dhaarta ku celin karo odhanayo isagu hay ha dhaarto isagu odhanayo haddii uu isagu ha i dhaarta odhanin karo ku tahay uu diido aniguna ma dhaaranayo uu yidhaaho kaa kale lagu celinaya dhaarta marka ku hadday dhaari meesha timaado waa in labadii qof miduna ay dhaartaan ama labadiiba dhaarta ay ka wada cabsadaan waxaa kaloo laga qaada ana mudda ana dacwa bayna almuslimi calaa ana adacwa bayna almuslimi waadimiyi kadacwa bayna almuslimiin wa anaha tuqbalu alaymaanu min alkufaar dacwada muslim iyo gaal ka dhex dhacdaa in loo qaadayo sidii laba muslim dacwadooda oo kale loo qaadayo oo sida muslimiinta loo dhaariyo gaaladana loo dhaarinayo laakiin waxaa lagu dhaarinaya marka waxa iyagu ay xurmeeyaan diin ay uhaystaan ayaa lagu dhaarinaya alxadiid alkhamis wahalaaثuuna bacda halaaثimia can anas bni maliki radia allahu canhu ana jaariyata wujida ra'suha marduuda bayna xajarayn faqiila man facala hada bik fulan fulan xata dukira yahuudiy faawma'at bira'siha فأkذ اليhوudiي فاعترف فأmر النبي صلى الله عليه وسلم أn يurd رأسه بyna xجرayn xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay rag iyo haween hadduu dilku ka dhex dhaco rag nin uu haweenay dilo ama haweeney ay nin disho in iyagana laisu dilayo marka wuxuu leeyahay أنس بن مالك أنa jaariyة gabadh yar jaariy haweenayda da-da yar jaariya waa la yidhaahaa ama baardaha tamayana ahaanin midda mxu mamluukada ah amada ana jaariya waa la yidhaha lakin hadda tan waxaa laga wadaa daa'iraanti baa laga wadaa gabadh yar wujida waa wujida waxaa la hela ra-suha madaxeeda marduudan maksuuran yani isagoo la burburiyay bayna xajarayn laba dhagax nin yahuudi ayaa gabadh yar oo mxua dahab wax yaroo dahaba qabta dahabba ma xtafidu ahaa yuu arkay markaasuu inuu ka qaato doono markaasu iyadiina dilay laba dhagax u dhigay yuu madaxii dhagaxna hoosta uga dhigay dhagaxna korka kaga dhuftay marka iyadoo sakaraad oo weli naftii ka dhicin ayaa la helay faqiila waxaa lagu yidhi man facala hada bik yaa sidan ku yeelay ma hebel ba ma hebel mana ayna hadli karin kolkaas kasii sakaraadaysa marka dadkii wax magaciisa la sheegaba xataa dukra yahuudiyin ilaa yahuudi la sheegay ma hebel buu ahaa la yidhi fawmaad biracsiha madaxeeda kuishaarta haabay ti madax ku ishaarta fa ukida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay faactarafa waa qirtay fa amara anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu amray an yuradda ra'suhu bayna xajrayn in madaxiisa laba dhagax loo dhigo oo madaxiisa madaxiisa la burburiyo sida u galo kale loo galo marka xadiidka wuxuu tusinaya xadiidkan kan dambenaysna waa lamida un riwaayo kale marka wuxuu leeya walimuslimin waannasaa-iyi can anasin ana yahuudiyan qatla jaariyaة calى awdaax faaqaadahu biha rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam waa riwaayo kale oo wax yar faa'iideynaysa awdaax waa jamcu wadax jamcu wadax yani waxa cad baa wadax la yidhaahaa marka wax aan badnayn oo fida ah oo xidhnayd isku qurxinaysay ayuu u dilay yahuudigaas faaqaadahu wuu u qisaasay bihaa gabadhii buu uqisaasay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka uqisaa sida uqisaasayna marka siduu wax u dilay nafteediba iyana loo dilay xadiidkan marka wuxuu keenayaa ana arajula yuqtalu bilmar'a in nin hadduu haweenay dilo in loo dilayo sia runta raggii haweentu haweenku xagga magta way ku kala badan yihiin haddii mag la bixinayo haweenku ragga waa ka mag yaryihiin laakiin hadday qisaasu timaado waa naf iyo naf oo waa laisu dilaya ilahay baa qur-aanka kule iyo xadiidkii aan soo marrayba ilahi qur-aanka wuxuu ku leeyahy katabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafs marka naf naf baa loo dilaya waa haween iyo rag iyo wax lagu lada iyo ma jirto hadduu nin haweeney dilana waa loo dilaya haweeney hadday nin dishana waa loo dilaya laakiin kolkay dilku intuu khata yahay magi meesha soo gasho kolkaasay kala badnayd imaanaysaa itnain hubuutu lqisaasi fi lqatli bilmithl qofku wixii uu wax ku dilay sidii u dilay nafteeda in loo dilayo dhagax buu ku dilay dhagax baa isna lagu dilay hadduu bir ku dilo bir baa lagu dilaya hadduu rasaas ku dilo rasaas baa lagu dilaya ilaa waxyaala aada u foolxun oo sharcigu aanu banaynayni inuu ku dilo hadduu masalan dab uu ku rido oo gubi iyo wax sidaas oo lamid ah haddii uu ku sameeyo mooyaane haddii wax caadiya wax ku dilo sidii ku dilay nafteeda loo dilaya xadiidkan wuxuu raddi ku yahay alimaam abu xaniifa madhabkiisa oo isagu qaba qisaas muthaqal inaanu jirin muthaqal waxaa laga wadaa ninka miisaanka culayska wax ku dila dhagaxa iyo ushi iyo waxyaalahaas haddii wax lagu dilo qisaas inaanu lahayn imaguna ay waajibayso marka taas xadiidkan kada ayaa ka hor imaanaya xadiidkana marka ka saxsan hadduu wax af wax ku dila yahay iyo hadduu yahay wax culays wax ku dilaba qofku wuxuu wax ku dila naftiisa yaa lagu dilaya ثلاثة قبول قول المجني عليه في مثل هذه الحال لإلقاء التهمة على أحد qofka wax la yeelay hadalkiisa in la qabsanayo arrintan oo kale markay dhacdo laakiin sida loo qabsanaya waxaa weeye qofka mutaxamka aba cayinaya qofku cayinayo yidhaha qofkaasa muxua i dilay waxankaas igu dhuftay qofkiibaa tuhmada loo jeedinaya hadalkiisaas oo keliya kuma sugnaanayso hadalkiisaas oo kale keliya kuma sugnaanayso marka daar iyo iqraar iyo markhaati iyo wixii dambe hadha waa loo baahan yahay lakin wuxuu faa'iideynaya hadalkiisaasu qofka mutahamka ah ee arrintaa loo qabsanayo qofkaasu xadidaya yahuudiga dilkii la dilay maaha gabadha hadalkeeda keliya maaha ina qirashadiisii baa lagu dilay laakiin horta hore qabashadiisii baa waxay ahayd gabadha sheegideeda arbaca ana tamaaula ana atamaaula biqad ana alqaatila yuqtalu bimili ma qatala bih qofkii wax dilay in wuxuu ku dilay oo kale lagu dilayo hadduu sayf ku dilo hadduu bilaawo ku dilo hadduu xabad ku dilo wuxuu ku dilay wax lamida lagu dilayo waxaa kalou keenayaa ilmaha caruuraya qofka weyn in iyagana laisu qisaasay gabadh yar bay ahayd tantada marka uu ninkanu dilay waana loo qisaasay marka waxaa waaye sidaan sheegnay haddiiba meesha waxaad qisaas ay tahay naf iyo naf baa laga fiirinaya ilmo yaroo naaska jaqa iyo ninkii weynaa waa isku mid kii mutacalimka ah iyo kii jaahilka ah waa isku mid haweeneyd iyo mxaha raggii waa isku mid kolkii dil ay tahay alxadiidu asaabicu wahalaaثuuna bacda halaaثimia can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lama fataxa allahu calaa rasuulihi sala allahu alayhi wasalama maka qatalat hudaylu rajula min bani layf biqatiilin kana lahum fi ljaahiliya faqala anabiyu sala allahu alayhi wasalam فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا للمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما إما أن يقتل وإما أن يدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قال العباس يا رسول الله ف... ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وفي قبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر حلي أبو هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة markuu ilaahay rasuulkiisa maka uu u furay yani ilahay gacanta u geliyey sanadkii sideedaada hijrada nebigu alay sala slam maka uu qabsaday qatalad ay dishay hudayl qabiila hudayl layidhahba waxay dishay rajula min bani lays nin oo qola bani lays la yidhaha kamid a bay dileen biqatiilin kana lahum fi ljaahiliya qof jaahiligii qof ay ka dileen iyo ugu aareen ay dileen intaa dagaalkii marka uu socday ee bay marka iyaguna furso ka dhigteen markaasay nin ay dakano kulahaayeen qola ay dakano kulahaayeen nin kamid a bay dileen faqaama nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa kacay khudba la kacay kacbada albaabkeedu istaagay faqaala markaasu wuxuu yihi ina allaha caza wajal qad xabasa can makkata alfiil ilaahay maka wuxuu ka celiyey maroodigii xabashadii markii kusoo duushay ay rabeen kacbada inay dumiyaan ay maroodidiiba usoo qaateen ay rabeen maroodigaas inay ku dumiyaan intay silsilada ku xidhaan maroodiga silsiladahaas marka kacbada ku xidhaan maroodigu ay jiido oo sidaa ku dumiyaan ilaah baa ka celiyey waa ka ilahay shimbiraha dhagxanta wata kusoo diray ee baabi'iyey iyagii wasallada calayha maka wuxuu ku diray ilaah kusii daayey rasuulahu waalmu'miniin rasuulkiisa iyo mu'miniintii jeeshkiisa ahaa uu ilaahay u baneeyey inay ku dagaalamaan wa inahaa lam taxila liaxadin kana qabli ma ayna xalaal ahayn oo ma banaana inuu ku dagaalamo qof iga horreeyey nebi iyo qof kale toona aniga inta iga horreysa qof ilaahay uu dagaalkeeda u baneeyey ma jiro walaa taxilu liaxadin bacdi qof iga dambeeyana xalaal noqon mayso wainamaa uxillat lii saacata min nahaar anigana hal saacad oo maalintii saacaddii soo galay keliya ayaana la i xalaaleeyey dagaalkeeda wa inahaa iyada yani makana saacatii haadihi saacadayda intada hadda aan joogo xaraamu xaraam weeyaan yani dagaalkeedu xaraam weeye maka keliya ma marka inta xaramka xuduudiisa oo dhan baba dagaalku waa ka caagan yahay marka halkaan maalin saacaddii aan qabsanayay keliya ani la i xalaaleeyey saacaddiina hadda waa la dhaafay haddana intada haddaan idinla hadlaayo xaraamnimadeeda bay kusoo noqotay siday xaraam u tahay buu marka uu sheegaya marka wuxuu leeyahy laa yucdadu lama jaro shajaruhaa geedkeeda lama jaro walaa yuqtaraa lama guro khalaaha nabaadkeedana lama guro nabaataadkeeda lama gooyo cawskeeda iyo dooggeeda waxa lama gooyo walaa yucdadu shawkuhaa qodaxdeeda lama gooyo walaa tultaqatu lama qaato saaqidatuhaa baadideeda waxay dhacay ee dad ka dhacay alaab iyo lacag iyaana lama qaato ilaa limunshirin qof baafinaya mooyaane meelaha kale xaramka maka mooyaane meelaha kale sidaan soo maray kitaabulbuyuuc aan kusoo maray baadideeda waxaa suuroobaysa haddii wax sheegta la waayo waa la milki kara o lagu intifaaci karaa laakiin iyada maka baadideeda weligeed waa in la hayo amaano loo hayo weligeed la baafiyo qofkii qaadaa waman qutila lahu qatiil qofkii qof laga dilayna man qutila lahu qofka loo dila yani laga dilaa qatiil qof qofkii qof laga dilo fa huwa bikayri nadarayn laba xaaladoo midooda fiican buu leeyahy midii isaga u fiican buu leeyahy isagaa khiyaar kale marka laba xaaladood midii isagu uu doorto isaga u fiican ayuu leeyahay siduu ilaah uu leeyahay waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaana buu ilah leeyahay marka qofka wax kala dooranayaayo waa qofka weliga ah weeyaan ee qariib la dhashay qofkaa la dilay kaasaa kala dooranaya wax muddaci caam la yidhaho isagu dadweyne u doodayaa la yidhaaho isagu dadka aanay shaqo kulahayn wixii dhiiga sheegashadooda iyo ma jiro sharciga ma waafaqsana marka qofka wax laga dilay qofkaasaa marka muxuu dacwadana dalbanaya wixii muxuu aha dil iyo mag hadba wixi uu ka dhiganayaana isaga xadidinaya imaa an yaqtula inuu dilo labadii xaaladood midooda hore wa imaa an yudaa iyo in la mageeyo yani mag la siiyo labadaas tooda u fiican buu kala leeyahy faqaama rajulu min ahli lyaman kolkuu nebigu hadalkaa jeediyabuu waxaa kacay nin yaman ka yimidoo la yidhaaha abu shah la yidhaha baa kaco markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah aktubu li ii qora yani khudbadan hala ii qoro khudbadan hala ii qoro buu yidhi ninka markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uktubu li abi shah u qora ninka abi shah la yidhaha u qora saa loo qoray marka khudbada faqaama alcabaas cabaas ibnu cabdilmualib baa isaguna waa arrin ka soo jeediyey oo geedaheeda lama gooyadii ayuu marka cabaas nebiga wuxuu ku codsanayaa hal geed in loo daayo oo muxuu ahaye laga reebo geedaha aan la goyn karin markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ila lidkhira idkhirka mooyaane idkhirkaas waa geed maxaa la yidhaahaa nabaad aan sii weyneyn oo raa'ixa dayiba ana leh weeyaan oo ay cashaantooda safki uga dhigan jireen ay cabaas wuxuu leeyahy geedkaan mooyaane geeda had leedahay malagoyn halagoyn iyoan la goynin geedkaan noga soo reeb markaasuu faa'iidada ku qaban buu sheego fa inaa najcaluhu fii buyuutina guryahayagaan saqfi uga dhignaa wa qubuurinaa muxuu ahay qabriyaalkan qabrigana eelkiisa way ku sameeyaan meesha qubuurta eelkaadana waa ku samaynaa guryahana saqfigaan uga dhignaa riwaayo kale jirta oo odhanaysa wali qaynina qaynkuna yani waa xadaadka ninka tumaalka tumaaladuna marka wax shidaal bay ka dhigan jireen kolkay birta tumayaan bay qoryo ka dhigan jireen marka iyaga faa'iidadaasaan ku qabnay geedkaan nooga reeb buu leeyahay marka nabigan alay sala slam waa kasoo reebay wuxuu ila alilkhir ila alilkhir marka codsigii cabaas nabigu alayh salaatu wasalaam marka kolkaa nabigu alayhi salaatu wasalaam uu isagoon horta hore kasoo reebin cabaas codsashadiisa daraaddeed uga soo reebay waxaa suurowda laba siyoodba waa ku suurowdaa in mar isla markii waxay alle kusoo dejiyo oo marka arrintaa loo sheegay inaanu geedkaasi ku jirin waa suurowda in tashriicaba nebiga alayhi salaatu wasalaam ilaah uu siiyey oo nebigu alayhi salaatu wasalaam khiyaar ilaah u siiyey inuu geedka geedu kaintuu ka dhigo xaramka waxyaalahi lahaa jirta istinaa-aad nebigu alayhi salaatu wasalaam uu lahaan jiray waa jirta xagga tashriica oo masalan kolka la fiiriyo udxiyada rag oo khasaa'is u sameeyey baa jira nebigu alayhi salaatu wasalaam xagga da-da neefka lagu udxeysanayo muxuu ahay nin ilmo yar xar yar uu yidhaa ku gudaysaa adiga laakiin qof kale uma gudayso baa jira marka muxuu aha tafwiilkaas xagga ilaahay ah inuu daraadi ugaga soo reebay iyo in ilaahay waxay kolkiiba ugu sheegay labadaba iska soo roogay xadiidkan marka wuxuu faa'iideynayaa awalan daliilu calaa ana makkata futixat canwa in maka xoog lagu qabsaday bay nutusinaysaa maka ma sulux baa lagu qabsaday iyo heshiis mise xoog baa lagu qabsaday marka waay waxay keenaysaa in xoog lagu qabsaday waxay xadiidkan ka cadaynaya ilaah baa ii baneeyey buu leeyahy hal saacad buu ilaah ii baneeyey ayb marka waa inuu ku dagaalamay nebigu alayhi salatu salaam dadkii meel ay dadka qaarkood ka dagaalameen oo intii isdhiibtay iyaga lagama dagaalamin lakin hal jiho oo dadkii muxuaha jeiskii kasoo galay laga hortegay oo dagaal lagala hortagay iyaga waa lagu dagaalamay isnayn ana makata muxarama lam taxila li maka inay xaaraam tahay oo dagaalka xaaraam ay ka tahay oo nebiga alayhi salatu slam wax ka horreeyay inayna xalaal u ahayn nebiga naftiisana hal waqti oo gaaban mooyaane ayna xalaal u ahayn qof ka dambaysayna ayna xalaal u noqonaynin ayuu xadiidkan u cadaynaya oo sariix buu ku yahay marka xataa carabta quray ee jaahiligii arrintaas way yaqaaneenoo way xurmayn jireen oo maka iyo xaramkeedu dagaalku ay ka caaganaayeen halaaa istuniya min dalika maa ambatahu laadamiy geedaha lama goynaya laleeyahay geedaha la tallaasho ee beerta ayagu kuma jiraan qofku wuxuu isagu beertay oo tallaasho nabaataadka ama ah ama geedaha ah iyagu kuma jiraan geedahaan la goynayn geedaha marka tabiiciga isaga soo baxa kuwaasa weeye kuwa aan la goynayn arbaca ana luqaطaةa alxarami laa taxilu ila liman araada atacriifa calayha xataa yajidaha saaxibuha baadida xaramku inayna qof kale qof tama lagu qaadanayo inayna u banaanayn qofkii weligii inuu baafiyo un rabo mooyaane qof kale inu qaado aana u banaanayn oo iyada la milkeen lagu intifaacayn amsa kitaabat lcilm xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mashruuciyatu kitaabat alcilm cilmiga qoridiisa ila ninkii khudbadii hala ii qoro yihi nabigaan alayh salaatu wasalaam oo qoray waxaa jirta nebigu alayhi salaatu wasalaam markii hore axaadiidiisa in la qoro oo u diidi jiray asxaabta sababkuna waxay ahayd wuxuu uga baqaayay inay qur-aanka kaga qaldamo inay qur-aanka waxaa lagu qoran jiray waxyaalaha mxuah alaabta wax lagu qorto beriga aada iyo aad ba u yaraydo lafaha iyo qoryaha iyo caleenta iyo waxaasa dhagxanta iyo waxaasa wax lagu qorqori jiray marka waxaasuna wax la isku jelidayo bug laga dhigi karo oo muxuu ahay xadiidkiina mid loo samaynayo qur-aankiina mid loo samaynayo mayn ahayn alaabta iska firiirsan bay ahayd marka wuxuu ka baqay nebigu alayhi salaatu wasalaam haddii xadiidkiina la qoro qur-aankiina la qoro inay dadka qaarkood u qaataan waxoo dhan inay qur-aan yihiin kala garan waayaan marka sidaas daraaddeed u xadiidka in la qoro ugu celiyay lakin goortii dambe nebigu alayh salatu wasalaam waa fasaxay sita qawluhu man qutila lahu qatiilun fahuwa bikayri nadarayn taas xadiidkan kadu wuxuu sheegaya laba xaaladood buu sheegaya ninkii weligaa laba xaaladoodba khiyaar u leeyahay buu sheegaya laakiin mid kale iyadu jirta oo qur-aankuna uu tusaaleeyey middaas waxaa weeyaan oo saddexaad waxaa weeye inuu khiyaar u leeyahay inuu iskaba dhaafo majaan iska dhaafo waxbaba uma haystin wey marka saddexdaas kala dooranayo inuu iska carfiyo inuu disho inuu ma ku bedesho saddexdaas kala leeyahay alxadiidu athaamin wathalaathuuna bacda thalaathamia عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معهم محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا حديث كان وحو كسابسن يهي إلما أورك كجرة ilma uurka hooyada ku jira haddii la dilo oo nabar hooyadii lagu dhuftay sababteeda uu ku dhinto waxa ka waajibaya ayuu xadiidkani ka hadlayaa wuxuu le istishaara wuxuu la tashaday cumar annaasa dadkiibuu la tashaday fii imlaasi lmar'a haweeneyda dhiciskeeda haweeney zonkii sidaa marka waxaa dhacday haweeney inta nabar lagu dhuftay ilmo mayda soo tuurtay iyadoo luur lahayd markaasuu muxuu ahay si uu wax u xukumo ayaa cumar ka ishkaal gashay markaasuu dadka weydiiya saan u gallaabu فqاl المغيرة بن شعبة nin صxaabi مغيرة بن شhuعبة la ydhah baa wuxuu yihi رadي الله عanه شhahidtu النaبiya slى الlahu عalيه وsلم nebigaan la joogay qضىa fiihi isagoo janiinkaa ku xukumay bغurة ur ku xukumay uradiina waa fasira wuxuu leeyahay cabd aw amh adoon ama adoon riwaayo kale oo fras ku daraysana marka waa jirta adoon ama adoon ama fras riwaayo ka dhigaysaan mxuaha konton neef oo ariga ka dhigaysaan iyaduna waa jira marka waxaa weeyaan hadda marka zamankan kada ma jirto addoon ma jiraan farduhuna waa iska yar yihiin reerbaadi waxaan u malaynayaa kontonkaa neefo ariga ah iyo mxuha waxyaalahaasaa ugu ugu sahlan ama shan neef oo geeli iyo aaas ugu sahlan faqaala markaasuu cumar wuxuu yihi lata'tiyanna waa inaad la timaado biman yashhadu laka qofka qof kaaga markhaati kacayo oo arrintaa kula ogaa ken fashahida macahu moxamed ibnu maslama saxaabi kale moxamed ibnu maslama la yidhaha ayaa isaguna la mar furay oo yidhi anina waan la joogay inuu nabiga alay sala sl xukumay markaasuu cumar ka xukumay cumar marka kolkuu sidaa uu yeelayay waxay ka ahayd ixtiyaad xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu mxua ila qur-aanka isaga waa la yaqaanaa aayad walbaba dad fara badan ba xadiisan marka xadiidka nabiguna isaga nafti wuxuu u baahan yahay tashriic iyo waxyi weeyaan isaguna ubsashu u baahan yahay qofkii qaala rasuulu llahi ilaaba oo dhan baba in laga qabsanayo ma aha waa in la hubsadaa waxaas inuu jiro iyo inaanu jirin kolkii la hubsaday marka inuu jiro la ogaado kolkaas waa la qaadanaya in lagu camal falay waajib weeyaan oo waa waxyi aan ka liidanin qur-aanka ka liidanin xadiidkan marka waxaan ka qaadanaynaa ana diyata aljaniini idaa saqata mayitan bisababi ljinaaya cabdun aw amah ama idaa saqata xayan uma maata bisababiha fidyatun kaamila ilmaha uurka ku jiraayo hadduu hadduu hooyadii nabar lagu dhuftay sababteeda isagoo mayda usoo dhaco kolkaas guradaas xadiidku sidaa uu ku fasiray cabdi ama ama ama faras ama hamsiin shaatan ay ka waajibaysa laakiin hadduu intuu isagoo nool soo dhasho oo haddana dhinto oo nabarkii sababkiisa oo u dhinto kolkaas ruux quman sidiisa mxuaha loogu loo dhaqmaya waxaa laga waxaa ka waajibaysa diya kaamila ka waajibaysa ithnaan istishaaratu ahli اlcilmi wاlcaqli fi mahami اlumuuri wamustajadiha liطalab اlxaq wاsawaab qofka xaakimka ah inay waajibkiisa tahay dadka waxgaradka ah inuu la tashado oo mxuaha kolka arrin culus oo awal hore aan jiri jirin oo ka ishkaal gasho markay qabsato inuu dadka waxgaradka la tashado ila cumar marka masaladan isaga way ku cusbay hadda ka hor isagu ma aanu arag ma dhicisahoo laysu qabsada wax laga xukumo ma aanu arag waase jirto zamankii nabiga dhacday marka laba haweenay oo la wada qabay ayaa muxuu ahay midood midda kaleentay nabar ku dhufatay qolada hudayl la yidhaah ah midood midda kaleentay nabar ku dhufatay ilmihii kasoo ritay taas marka xukunkaas ma aan ogeyn marka isaga waa ku cusbay marka isagu si ay la noqotay isagama xukumin dadkiiba la tashan arrinta soo dhex dhigay halaata التثبت في المسائل وطلب صحة الأخبار فيها وإلا فخبر الواحد كاف متى توافرت فيه شروط العدالة والحفظ inay wanaagsan tahay in la hubsado wixii la sheego in la hubsado aan lagu degdegin qaadashadiisa inkasta oo qofkii sheegay hadduu qof keliya yahay oo qofkaasuna qof lagu kalsoon yahay uu noqdo waxay bannaan tahay in la qabsado haddana waxaa fiican in la kala hubsado xataa qofka aan lagu kalsoonay naftiisa in lagu degdego lagu beeniyo ma ah qofkii awal hore been lagu yaqaanay waxaa suurooda inuu run sheego marka qofkii wax sheegana wixii uu sheego waa in la hubsadaa ilah wuxuu leeya in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu riwaayo kalena fatahabatuu bay tidhaha marka qofka faasiq ah baa wuxuu leeyahay hadduu wax idiin sheego hubsada marka faasiqin in lagu degdego oo beenin loogu degdego ma aha qofkii caadilkaa naftiisa in loogu degdego oo laiska qaato kolba hadduu hebel sheegay xabo wax kaloma sii baahan in la yidhaahana ma aha waa in wixii la sheego o dhanbaba hubsadaa xataa shimbir baa dhacday nabi sulaymaan ilaah wuxuu inooga warramay markuu shimbirka hududka la yidhaha u war keenay sulaymaan waa hubsaday sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin sidaasuu yidhi marka sulaymaan shimbirkii mana aanu beeninin kamana rumaysanin wuxuu waan fiirinaynaa inaad runtaasay inay beentaata waan kala hubsanaynaa marka sidaasaa fiican wixii war ah la sheego gaar ahaan hadduu arrin muhim oo haddii lagu dhaqaaqo marka nataa'ij khatiira ay ka dhalanaysa haddii uu yahay waa inaan lagu degdegin arbaca qaala ibnu daqiiq alciid wafii dalika daliil calى ana alcilma alkhaasa qad yakfى calى alakaabir wayaclamuhu man huwa dunah xadiidkan wuxuuna tusinayaa masaa-isha qaarkood inay suurowdo qofka caalimka ah intay ka qarsoonto qof isaga ka hooseeyo ka cilmi yari inuu ogaado inay suuroobi karto ilaah cilmiga mxuha meel keliya kuma koobin dadka cilmiga qaar ba waxbuu ka yaqaana marka qofkii caalimka ah aada cilmiga u lahaa masale aanu garanaynin in alla garansiiyo qof isaga ka cilmi yar ayaa iska suurooba ilaa cumar isaga moxamed ibnu maslama iyo muqiirat ibnu shucba labadaba isaga ka islaamnimo horreeyey isaga ka cilmi badnaa isagaa muxuu ahay ka faadilsanaa marka masale aanu isagu aqoonin bay labadantadu yaqaanin خمسة في الحديث دليل على أنه لا اجتهاد مع النص qol haddii la helo nas qur'aan ama nas xadiida la helo in iyaga la qaato ee muxuaha ra'yigi iyo ijtihaad iyo waxyaalahaas aan loo baahnayn o ayna banaanayn taasay tusinaysa ilan cumar mxua kolkii hore mxu dadka ra'yigooda weydiiyey maxay idinla tahay bu istishaara macnaheedu sidaa weya ra'yigooda weydiiyey marka haddii nas la waayo marka waxaaha ijtihaad bay marka samayn lahaayeen oo ra'yigooda isticmaali lahaayeen laakiin qofkii la sheegay nas loo sheegay ra'yigii oo dhan marka waa la joojiyey naskii markii la hubsaday inuu jiro markaasaa muxuu ahay la dabaqay alxadiidu ataasic wathalaathuuna bacda athalaathamia can abi hurayrata radia allahu canhu qaal iqtatalat imra'ataani min hudayb faramat ixdaahuma alukraa bixajarin faqatalathaa wama fii baطniha فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمه وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها, وولد وورثها ولدها ومن معه فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع من المسلمة قضية الشيغان النبي وحكمي في تفصيل وحديث كان كذا مركز شيغا يا أبو هريرة ولنا وحلو يا أبو هريرة اقتتلت وحا دقالنتي امرأتان من هذيل لبها وينه قولها هذيل ليلا يا دقالنتي لبدن ولا ودقمي faramat ixdaahumaa midood baa waxay ku tuurtay aluqaatii kale bixajarin dhagax bay ku tuurtay faqatalathaa way dishay wamaa fii batnihaa iyo kii caloosheeda ku jiray ilmihii caloosheeda ku jiray wiil buu ahaa weliba timalahoo dhowr bilood jiray buu ahaa ilmihii caloosheeda ku jirayna waa dishay iyadiina waa dishay faاkhtasamuu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigaas ayay isula yimaadeen iskula doodeen faqada nabiyu sala la alay sl nabigu wuxuu xukumay ana diyata janiinihaa guratun cabdun oo amah ilmaha caloosheeda ku jira magtiisu inay tahay qura quradiina marka waa kan lagu fasiray cabdun aw waliid ahaan weliida yani ama addoon ama addoon inay tahay ilmihii marka iyada saas uu xukumay wa qadaa bidiyati اlmar'a haweenayda magteediina wuxuu ku xukumay calaa caaqilatihaa qaraabadeeda haweenaydiina mag buu ku xukumay ka xukumay ilmihiina ila khata buu ahay dil maanay u qastiyay marka dhagax maxaaha laba qof intay dagaalameen qofka kale nabar uu kusii daayay kii kale marka ay nafti ka raacday laakiin aanu dilkiisa aanu uqasdaynin khata ama shib shib shib cabdi baa kaasoo kale la yidhaha magun bay leedahay marka haweenaydiina mag buu ka xukumay oo magkiina wuxuu saaray haweenaydii wax dishay caaqiladeedi caaqiladana waxaa la yidhaha dadka magta bixiya caaqila la yidhaha yani qaraabada la dhalatay magtii saaray wawarafahaa wuxuu dhaxal siiyey haweenaydiina waladahaa waman macahum ilmaheedii iyo dadkee ilmaheediy ninkeedii baa dhaxlay ilmaheediy ninkeedii ayaa dhaxlay magtiina waxaa bixisay qaraabadeed marka haweenayda mag haddii la dilo magteeda waxaa qaadanaya ilmaheedi iyo ninkeedii baa qaadanaya hadday iyadu wax dishana magteeda waxaa ka bixinaya tolkeed baa ka bixinaya tolkeed markaa kole iyadu hadday ilma leedahay ma qaadanayaan dhaxalkeeda ma qaadanayaan magteediina ma qaadanayaan hadday qisaas tahayna qisaasta iyagu ma dalbanayaan ilmaheeda iyo ninkeeda leh waxay gashay dhagar ana waxay dishay iyo waxay lamidana tolkeed baa marka loo qabsanaya nebigu marka alayhi salaatu wasalaam markuu sidaa u xukumay qaama waxaa kacay xamal ibnu naabiqa alhudali nin xamal ibnu naabiqa la yidhaha qolada hudayl oo haweenaydii wax dishay adeerkeed ah haweenaydii wax dishay adeerkeed buu ahaa yaa kacay oo ree baadiyaa buu ahaayo marka islaamnimadana ku cusub tahayo xuunkaa nabiga alayhi salaatu wasalaam ayuu dacwo ka qaba markaasu wuxuu leeyahay yaa rasuula allah kayfa akrimu sideen mag uga bixinaya sideen u magdhabaya man laa shariba walaa akal mid aan wax cabin oo waxna cunin walaa nataqa walaa istahal aan hadlinna aanaan ooyinna wax aan noolaaninba oon nololba ku soo dhalanin siaan mag uga bixinaya buli ilmihii caloosha ku jiray magtaa laga xukumay ee yarta ah buu qaadan lahayo markaasuu sababtuu qaadan lahayana ka leeyahay wax qof noolaaday oo ama wax cabay ama wax cunay ama hadlay ama ooyay madabaqadan ma aha wax mayda siaan maydima ku yimid siaan wax uga bixinaya familu dalika yuallu kaasoo kale waa waa la hadur yeelaa hadur baa laga dhiga waxba lagama soo qaado faqaala sala allahu alay wasalam markaasuu nabigu wuxuu yidhi inamaa huwa min iqwaani lkuhaan kan oo kale waa kuhaanta walaalka saaxiibkooda weeyo sida kuhaanta oo kale qofkan u dhaqmo min ajli sajcihi aladii sajc sajci waxaa la yidhahaa hadalka faqra faqra u googo-an kaasoo kale sajci la yidhaha marka wuxuu leeya laa akala laa shariba walaa akal walaa nataqa wala istahal walaa wamilu dalika yutal saddex faqradoodoo mid waliba laan kusoo dhammaato iyo hadalkiisa u kala googooyey hadalka sidaasoo kale u googo-an baa marka waxaa la yidhaahaa sajci la yidhaaha hadalkaana marka waxaa lagu yaqaanay waxaa isticmaali jiray nimanka kuhaanta ahaa ee kuhaanna waxa weeyaan waa waxa waa jamcu kahin qofka curaafka ka soomaaliya tidhaaha weeyaan waxyaalaha mustaqbalka ah iyo inuu ka warrami karo oo mustaqbalka uu ogaan karo qaybka uu yaqaano kuwa sheegan jiray jinba wax lagu soo dejiyo sidaa odhan jiray kuwaasa kuhaan la odhan jiray kuwaasoo marka hadda waa go-aan intii jinkii laga celiyey khabarkii ay erka kale malaigta kasoo dhagaysan jireen laga celiyeyba kuwaaso hadda waa go-aan hadda ma jiraan kuwaas berigaas naftooda waa jiri jireen laakiin been iyo waxbay isku barxi jireen iyo run bay isku barxi jireen marka kuwaas hadalladaasoo kale u isticmaali jiro markaasu nabigu alayh salatu slam wuxuu yihi kanu sidii wixii kuhaanada kalu samaynaya hadalkiisiina marka maanu macnaa uma yeelin xuunkii nabiga alayh salatu wasalam ayaa la fuliyey xadiidkan marka waxaynu ka garan ana hada alxadiida aslun fi nawci athalith min alqatli wa ushib lcam dilka siduu u dhaco waa saddex siyood mid camdi baa la yidhaahaa midna shibul camdi baa la yidhaha midna khata baa la yidhaha camdiga isagu waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay laba xaaluu ka kooban yahay inuu ficilkana ula qasdo waxa uu ku dhuftayna wax waxdilo uu yahay uu kasna uu dhufto inuu ku dilo uu rabo waxa uu ku dhuftay alaabta uu hogaansamay wax loo dhinta ay tahay shibr camdigana waxa weeyaan khaطan hortaan ku horeysiya khata isagu waxa weeyaan waa inaanu ficilka u qastin dhagax uu tuura qofka masalan muxuaha qofka la kulmay oo ku dhacay ama gaarigii qofka uu waday oo isagoo aan ka qaban karaynin qof neef xoole uu ku dilay kaasoo kale isaga khata baa la yidhaha shibr camdigu isaga waxaa weeye xagna ficilkiibu u qastaayo qofkan kada nabarka waa ula qastay laakiin aalada ku isticmaalay yaan ahayn sida badan mid loo dhinta aan ahayn laakiin meel halis inta kaga dhacda ku dhinta marka kaas shibl camdiga ah yuu ahaa dilka ka marka khata iyo shibl camdiga labadaba mag un baa ka waajibta magtaa kala badan mooyaane midna qasaas kama waajibto midka qasaasta ka waajibtaayo waa midka camdiga ah kaa kaliya ka waajibtaa اثناn أن dyة شبه الcمd ومثlه الخطأ تkun عalى cاaqilaة الqاtل marta ka waajibta amdiga shibh camdiga ka waajibta ama khaطأa ka waajibtaa inay caaqilada dahanayso midda camdiga ah camdiga maxdiga a la yidhaaho hadduu qofkii wax laga dilayo doorto mag uu doorto magtaas caaqiladu ma qaadayso qofkan qaatilkaa bay dusha ka saaranta isagoo qofku doona hala kaashada isagaa laga rabaa inuu baxo bixiyo ama kolkaa tulkiya hala bixiyaan iyagoo tatawucaan ha uga bixiyaan ama dad kale muxuaha samafalayaal iyo ha taageeraan ha ka bixiyaan ama isagoo xoolihiisa ha kaafiyaan ama dawladu ha caawiso marka isagaa laga rabaa inuu isagu bixiyo laakiin kolba haddii aanu camdi ahayn ama khata'atay ama shibhu camdi ay tahay qofkaas caaqiladiisii baa ka bixinaysa caaqiladuna zamankii nabiga alayh salatu slam waxay ahaan jirtay qaraabadii ahaan jirtay tolka ahaan jiray o tolkaa bixin jiray laakiin zamankii cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu markii dadkii maxaa ay noqdeen sidii nidaamkii dawladda ay qaateen dadkii la diiwaangeliyey oo dadkii tabaqaad tabaqaad loo qaybiyey caaqiladii marka isagu wuxuu ka dhiga oo ku fasiray tabaqada qof walba marka tabaqadu ka tirsan yahay ayaa markiisa bixin jiray nidaamkaas oo kale hadda markaa mooda meelaha reer magaalaha ah inuu aada iyo aada ugu waafaqsan yahay oo marka urufada iyo meelaha dadka loo qaqaybiyo niqaabaadka waxay uqaybsan yahay niqaabat ulmaxaamiin iyo qudaada iyo mucalimiinta iyo mxuahay tujaarta iyo tagsiilayda iyo qolo waliba inay magtaada nin kamida wuxuu magtuu galo in ayuu ka bixinayaan halaaa ana diyt aljaniin aladi saqata mayita bisababi ljinaaya gurat cabdun o aman waynu soo marray isaga kaasna ilmaha wuxuu ku jira haddii uu nabar hooyadii lagu dhuftay sababtee isagu mayda usoo dhaco inay gura ka waajibayso guraduna waa ka adoon ama adoon ama faras saas lagu fasiray arbaca ana addiyata takunu miraasan bacda almaqtuul magtu qofka la dilay magta laga bixinayaayo sida maalka uu ka tegay isagu awal u lahaa oo kale loo dhexreeya baa loo dhaxla maa siday soomaalida ku dhaqantay ee inay tol qaadanayaan oo tol kala qaybsanayaan tolna waa bixiyaan tolna waa qaybsadaan marka ma aha taasu maaha dadkii dhaxaltooyadiisa ah ee mt xoolihiisa qaybsanayay ee ilmihiisii iyo haweenkiisii iyo kuwaasaa magta qaybsanaya magtana qaybsanaya oo marka dhaxal sidees baa loo qaybsanaya amsa qaala alculamaa inama kariha النabiyu slى الlahu عalيه وslam sajca xml ibn naabiga لamrayn alأwl anahu caarada bihi xukm اllahi subxanahu wataعaalى aلthani anahu takalafa hada اsajc ninkii xamal ibn naabiga la yidhaahaa hadalkii uu yidhi sajciga ahaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa qoonsaday oo uma bogin waa ku ceebeeyey siduu ugu ceebeeyeyna marka laba siyood wey mid waxa weeyaan xukunkii sharciga u caariday isagoo ceeb buu ku yeeshay mida kale waxaa wey hadalka marka la hadlaayo waxaa fiican oo marka nebigu jeclaa fasaaxaduna ay ku jirto inuu tabiiciya qofka isaga hadlo inuu hadal iska doondoono hadalka muxuu ahay nooc gaara ku wada socdo wada xaraf gaara kusoo horsanayo inuu hadalkiisa iska doondoono ma aha hadduuse isagoo tabiiciya isaga hadlaayo sajcigii iska waafaqo isagoo xagga sajci ahaan waxba dhibaato kama alxadiiu alarbacuuna bacda halaaimia عن عمrان بن حuسayn رaضي الله عnهma أنa رaجuلا cضa yda رaجuل fanaزca yadh min فيh fawaqعت ثaniyatah faاktasma ilى النaبiي slى الlه عlيه وsلم faqاl ycض أxadكm أخاaه kama ycض الفحل اذhب la dyة lk laba nin ayaa dagaalamay qaswatu tabuuk markii lagu jiray ayay laba nin dagaalameen midkood baa marka midkii kale gacanta ka qaniinay ana rajulan nin ayaa cadda qaniinay yada rajulin nin gacantiisa buu qaniinay fanazaca wuxuu ka dhuftay yadow gacantiisa buu ka dhufsaday min fiihi afkiisa fawaqacat waxaa soo dhacday tan iyo taahu labadiisa fool labadii fool baa kaska dhad ka soo raacay faiktasamaa ila nabiyi sala lla alay sl nabigu isula yimaadeen oo kula doodeen isagoo marka naftiisii sheeganaya ilkaha naftoodii sheeganaya faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi yacadu axadukum ahaa midkiin baa walaalka qaniinaya kamaa yacadu lfaxlu siduu awrka wax u qaniin siduu awr qoor oo kale buu mxu midkiin walaalka qaniinaya markaas haddana maka layga siiyeleeya idhab tag laa diyata laka magmalihid magmalihid ila marka wuxuu ninkan kadu nabar kuma dhufanineen gacantiisii xanuunsatay buu marka isagu soo dhufsaday markaas kan qaniinay baa gardarraa qaniyadaa gardarra ahayd ka waxba xadiidka marka wuxuu tusinaya ana man cada yada insaanin faاntazacaha minhu fasaqatat asnaanuhu aw bacduha falaa qawada caleyhi walaadiya ninkii tanoo kale hadday dhacdo oo qof intuu qof qaniino qofkii marka qaniino iska dhufto gacanta inta ay gacanta kasoo dhufsado wilkiisii sidaa kusoo daataan inaana qisaasda mag midna aanay lahayn nain hada alxukmu caamun fi kuli saalin fi kuli man saala caleyhi insaan waxyaan waxaa jira waxa la yidhaha dafcu saa'il la yidhaaho saa'ilku waa qofka qof kala soo weeraraya ee rabo inuu ama isaga dilo ama maalkiisa uu qaato ama muxuu ahay ahalkiisa iyo inuu faraxumeeyo raba qofkaas saa'il baa la yidhaha marka qofkaasu dafci buu mudanaya qofkaasu sidii laga badbaadi karo laiskaga celin karo in la iskaga celiyo marka haddi ay keento qofkaas in ama la dilo ama nabar xoogla la gaadhsiiyo isagoo sidaa mooyse kale marka aan iskaga celin kareen marka wuxuu noqonayaa waxba wax kasoo qaad ma yeelanayo qisaas iyo mag midna ma yeelanayo ninkan hadda gacantii inta la qaniimo gacantii soo soo dhufsaday marka wuxuun kaan baa gardarrada lahaa oo marka isagaa saai lahaa qaniyadii saasaa gardarrada ahayd marka qaniyadiin bu iska fukinaya hadduu marka intuu kusoo roorayo oo iska celin kari waa iga joog u yidhaha marka uu nabar ku dhufto marka sidaa uu ama ku dhaawacmo oo ku dhinta iyadana sidoo kale way xoolahuna sidoo kale way qofkii neef xoolihii soo weeraro ama awr qooqaan oo muxuu ahaa ama dibi ama sacgarooyey wax sidaas intuu kusoo baxsado marka iska celin kari waayo ilaa inuu dilo mooyaane haddii uu dilo marka halaaa qayada alculamaau xukma hada alxadiidi waamhalah biannahu yudaaficu nafsahu bilashal falashal min wasaa'il idifac qala alculamaa hada takyiru maakudu min alqawaacid alkuliyati alcaama fi sharc waxay leeyihiin qofkaas saailka aan sheegayna la iska dafcinayo waa siba siday ka fududahay in lagu horta lagu bilaabo haddii la iska dhaariyo oo la yidhaha war ilah baan ku dhaariyo iga joog haddii la cabsiiyo oo la yidhaha war waan ku dilaya haddaad halkaa iisoo dhaafto haddii laxabad la kormariyo hadduu sidaa ku joogsan lahaa in lagu dhufto qar laga siiyo ma aha haddaad ajal laga dhaawo hadduu laga badbaadi lahaa in naftiisii marka kow laga siiyo ma aha hadba siba siday ka fududdahay yaa muxuaha lagu bilaabaya lakin haddii arrinta arrin deg dega ay tahay oo qofkan kada intuu soo hosgalo inuu muxuu ahay raaciyo mooye si kale aanu kaga baxsadeen marka iyado kolkaas fursa aanu haysanin kuma jirto y alxadiiث alxaadi walarbacuuna bacda alaaثimia can اlxasan bn abi اlxasan اlbصriyi qaal xadaثna jundub fi hada اlmasjid wma nasina minhu xadiiثa wma naqsha an yakuna jundub kadaba calى rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam kana fi man kana qablakum rajul bihi jurx fajazica faأkhada sikiina faxaza biha yadah fama rata'a addamu xataa maat qala allahu caza wajal cabdii baadalanii binafsih xaramtu calayhi اljanna xadiidkan wuxuu ka hadlaya imtixaanka isdilka qofku isdilo ayuu ka hadlaya marka isdilka isdilaya mashaakil ku furan ama ha ugeyso ama xanuun iyo jiri iyo haysta uge wax kastaaba ha ugeeye qofku inuu isagu naftiisa gacantiisa ku dilaayo xaraam weeyaan xaraam weyn oo kabiira weeyaan oo weliba nabigu alay salatu wuxuu sheegay wixii uu isku dilay baa lagu cadaabaya naarta dhexdeeda hadduu bir isku dilay birtiibuu int naarta ku jiro buu bir isla dhacaya hadduu sun cabay sunkiibuu ku dhex cabayaa qofba marka wixi uu isku dilay ayaa lagu cadaabaya hadduu meel daar dafadeed iyo buur iyo iska soo tuuray naarta dhexdeeda hadda intuu meel dheer fuulo hadda iska soo ridaya sidii bu naarta iyo dhexdeediiba wixii lagu cadaabaya isku dilay marka wuxuu leeyahay xasan ibn alxasan albasri ninka la yidhahdo wuxuu leeyahay jundub ibn cabdillahi albajali nin la yidhaha saxaabi ah baa noogu sheegay masjidkan kaba dhexdiisa masjid albasra weeyaan masjidkana wuxuu noogu sheegay wamaa nasiinaa minhu xadiian mana anaan ilowin xadiidka siduu noogu sheegay baanu haynaa inuu hubo marka buu xadiidka sugan yahay ayuu xasan sugayaa markaas wuxuu leeyahay wamaa naqsha kamana baqayno an yakuna jundubun kadaba calaa rasuuli illahi sala allahu alay slam inuu jundub nabiga ilahay ku been abuurtayna kama baqayno oo yani waan hubnaa inuu isaguna saadiq ahaa asxaabtii nabiga kulligood wada cuduul bay ahaayeenoo waxay sheegaanoo dhan kulligeed wax wada la qabsanayo annana ma anaan ilaawin waa xusuusannahay marka xadiidku waa mid sugan wuxuu leeyahy jundub marka nabiga wuxuu yidhi kaana fi man kaana qablakum waxaa kamid aha dadkii idinka horreeyey ummadihii hore waxaa ku jiray rajulun nin bihi jurxun nabar uu ku yaalay nin baa dhaawacmay nabar gaadhay fajazica markaasu adkaysan waaya jazaca waxaa la yidhahaa sabr la-aanta ayaa la yidhahaa qofka dhibaatadii gaadha haduu u sabri waayo baa jazaca la yidhaha marka xanuunkii buu ku sabri waayey faaqada sikeenan mindi buu qaatay faxaza bihaa wuxuu ku gooyey yadow gacantiisa halbawluu isgooyey famaa raqaa damu dhiiggii ma joogsanin xataa maatil oo kale halbawluu isgooyey markaasuu dhiig baxay markaasuu dhintay qaala allahu caza wajal markaasu ilaah wuxuu yidhi cabdii baadaranii binafsihi addoonkaygii naftiisiibuu iga boobay yani ajashaydii aan u qadarin ma aanu sugine ajashii aan u qadarin isagoon ogaanin ayuu isagu inuu isdedejiyo naftiisii dedejiya buu doonay oo muxuu ahay ajashaydii ma aanu sugin xaramtu calayhi aljanna jannada waan ka xaaraantinimeeyey janno waan ka xaaraantinimeeyey janno ka xaaraantinimeynta sidaas oo kale ah xadiida qaarkeed dhacda camal aan gaalnimo ahayn sidiisaba camal aan gaalnimo ahayn janno naar looguma waaro dadka mu'miniinta ah cusaadoodu hadday naar galaan mar ay noqotaba waa ka soo baxayaan qof qalbigiisa wax iimaaniya ku jiro naar ku hari maayo mar baa dhici doonta gaalada keliya isugu soo hadhaysa naarta kolka horese cusaada mu'miniinta qara badanoo ammaangalaya marka xadiidka noocan oo kale ah ee qofka sidaa yeelaayo naar baa u waajibtay iyo janna waa ka xaaraanaya sheegayaayo waa laba midkoodu qofku hadduu xalaashanayo oo inuu u banaanya u malaynayo waa ku gaaloobaya marka wuxuu noqonayaa gaal naarta ku waaraya haddii kale marka uuna xalaashanaynin isagu naarta ku waari maayo marka janna ka xaaraanadu waxa weeyaan janno aan horay ka galo oo aani naari ka horreynin baa ka xaaraan horta waana naar gala hadda ilahay ka dhaafin marka wuxuu leeya marka kaasoo kale marka sida gaar ahaan ba ugu yimid oo marka waxaa suuraba nebi ambiyadiisa kamid ah inuu ilahay markaa u sheegay uu yii ninkaa hebelaa ajashaydii buu sugi waayey naftiisii buu iga boobay naar baan u waajibiyey sida ku marka kaasoo kale marka isaga naar baa u waajibtay laakiin dadka kale cusaada ee kale ee marka nebi aanu ka warramin xaalkooda aanu sheegin laguma goyn karo inay ahlu naar yihiin inuu cafiga ilaahay waa iska waa iska suuraba inuu ilaahay ka cafiya iska suurowda midabigooda u qabto oo naarta geliyana waa iska suurowda xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa qofka inuu naftiisa inuu dilaa inay xaaraanta weliba xaaraan weyn ay tahay waxaan ka qaadanayna waa sabirku inuu waajib yahay wixii musiibe ah qofka ku timaada xanuun iyo ku yimaada iyo isagoo aana ka reebanayn siduu uga bixi lahaa dhibaatada uga bixi lahaa inuu ka shaqeeyo siduu u malaynayo inuu kaga bixi lahaa ee maslaxadiisa u malaynayo hadduu dawo qaadanayo iyo haddii markaas wixii uu isagoo u furan tahay u banaan tahay haddana inuu u dulqaato oo waxaan wax xag ilahay inuu ka yimid u yidhaa ilahay uu ogaado oo xag mxuaha qadaha ilahay ku sabro ay waajib inay tahay halata ana alaxsana lilmubtala an yaqula ida kana laabudda allahuma ahyini ma kanat alxayaat khayr waxa dilka lamid ah oo isaguna xaraama habaarka inuu qofku ishabaaro ama uu jeclaysto geeri jeclaysto ilahu nafta iga qaad ilahu mxu ahay silcan ka horay iga nafta silceed horay inuu sidaa yidhaha ama isku habaaro ama qalbiga ka jeclaysto waa xaraam haddii uu ka maarmi waayo waa inuu ku ducaysto sidan sida nabigu alayh salatu slam uu ummadiisa baray oo uu leeyahay haday qofkiibaa ishabaaraya ha yidhaaho ilaahu inta intaad maslaxadayda adaa ogay in alla intay og tahay inay noloshu khayr i leedahayna mar alla markaad ogaato inay noloshayda dambe ayna khayr siilahayn marka ay jirto inuu sidaa yidhaaho اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أربعة قوله بادرني عبدي بنفسه ليس معناه منافاة لقضاء الله وقدره inuu maaha hadalkaas nimankan naftiisiba uga boobayda u leeyahay inuu ajashiisa qofkan soo dedejiyo oo waktigu ilahi u qadaray wakti aan ahayn marka uu dhintay ma aha ee waxa qofka ictiqaadkiisii waaye isagaa muxuu ahaa sugi waaye oo isagaa inuu ajashiisa u horumarinayo u haystay hamsa hada alxadiid fihi daliilun calaa taxriimi qatli linsaani nafsah inuu qofku isdilo xaaraantinimadeedu xadiidkan daliil u yahay sita qawluhu xaramtu calayhi aljanna taqadama ana alaxsana fi mithli hadihi nusuus إبقاؤها على تهويلها وزجرها بلا تأويل هو مذهب جمهور العلماء marka qaarna waa fasiraan marka waxay leeyihiin xaramtu caleyhi aljanna yani waxaa lagu fasiraya hadduu mustaxiil ahaana waa ku gaagaaloobay oo mukhalad fi naar weeyaan hadduu gayr mustaxiil ahaana waxa weeyaan waxaa laga wadaa yani xaramtu caleyhi aljanna ila bacda dukuuli naar qaar waxay leeyihin sideedaas iskaga daynayna daahirkaadaas iskaga daynayna kollayba wax caqiide ku saabsan ma aha nusuustaan caqiide ku saabsanayn iyada ta'wiilkeedu wax dhibaata ma ay leh in macna lagu fasiro sidaasa loola jeedaa la yidhaaho wixii sifaadka ilaahay ku saabsan iyo kuwaas yaalkaasa mamnuuca mooyaane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب الحدود alxuduud jamcu xad weeyaan xadnina waxaa laga wadaa ciqaab muqadar ah oo qadar go-ano sharcigu u gooyo ou leh leh oo qofka dunuubta qaarkeed sameeya ee lagu ridayo adduunka lagu ridayo oo xukumada islaamkiihi ay ku ridayso kaasaa xad la yidhaahaa alxadiidu athani walarbacuuna bacda almiatayn can anas bni maliki radia allahu canhu qaal qadima naasu min cuklin aw curayna faاjtawaw lmadina faamara lahm الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama biliqaah waamarahum an yashrabuu min abwaaliha وalbaaniha faاnطalaquu falama صaxuu qatluu raaciya الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama wastaqu الnacm fajaءa alkhabaru fi awali الnahaar fabacatha fi aahaarihim فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة اجتوى البلاد إذا كرهها وإن كانت موافقة واستوبأتها اجتويت, الب... اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم تكن توافقك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس وحصاق يعني مدينة يمد ناس رج oo min cuklin aw curayna waa laba qabiiladood qoladaa cukliga kamid ahaa ama qoladaa curayna ah ka dhashay marka waxaa suurooda inay qaarkoodna cukliba ahaan qaarkoodna curaynay ahaayeen faijtawow lmadiina ijtawow madiine ayay naceen joogitaankeedii bay naceen waa ku jiradeen waa ku jiradeen oo niman reerbaadi oo aana dhan ay ahaayeen marka madiina yaabiskeedii iyo cuntadeedii waxaase waafaqi weyday markaasay ku jiradeen calooshoodii waa weynaatay fa amara lahum annabiyu sala allahu alayhi wasalam nabi baa wuxuu u amray biliqaaxin geela dhalay liqaax waa jamcu liqxa hasha dhalmada cusub le ayaa liqxa la yidhaahaa geel geeli zakada ah oo muxuu geel dhalay uu ku jiro oo meel baadiya daaqayay yuu yihi geelaas u taga oo geelaas muxuu la jooga waamarahum waxaanu faray an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha kaadideeda wa albaaniha iyo caanaheeda ay ku qaras baxaan faintalaquu waa tageen waa aadeen geli bay aadeen falamaa saxuu markay caafimaadeen bogsadeen qataluu dileen raaciya nabiya sala allahu alayhi wasalam ninkii geelaas nebiga u dhaqaayay ninkii bay dileen wastaaquu way kaxaysteen annacama xoolihiina waa kaxaysteen geeliina waa dhaceen oo waa la tageen ninkiina waa dileen oo weliba si xun bay u dileen fa jaa alkhabaru warkii baa yimid awala nahaar maalinta awalkeedii aroortii hore yaa warkeedii madiine soo gaadhay arintay warkeedii fa bacata nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray rag fardoole ayuu diray fii aathaarihim raadkoodii rag fardoole buu ka daba diray falamaa irtafaca annahaar maalintii markay qorxay soo dheeraatay jiya bihim la keenay oo lasoo qaqabto waa la keenay fa amara bihim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu faray faquطicat waxaa la googooyey aydiihim gacmahoodii iyo waajuluhum lugahoodii oo min khilaafin isweydaa loo gooyey gacan midig iyo lug bidix yaa ninkiiba laga gooyey fa wasumirat waa la mismaareeyey yani mismaar baa waxaa lagu dalooliyey acyunuhum indhahoodii indhahna waa laga riday iyagaa ilan raacigi bay sidaa u galeen midantada dambe waa qisaas iyadu muxuu ahay indhakaridida indhaha laga riday qisaas weeyaan dilka gacmaha laga gooyey iyo adimada laga gooyeyna waxa way muxaarabada daraaddeed weeyaan wa turikuu waxaa laga tegay fi lxara xara meesha dhagxanta madmadow leh dhagxanteedu inay gubatay la moodo meelahaas xara la yidhaahaa madiinadana marka waxaa la yaqaana laba xararo dhexdood bay ahaan jirtay hadda waa ballaadhato labadii xararaba way gaadhay k laba xaradood midna xarar sharqiya la yidhaha midna xarar garbiya la yidhaha kala dhex jiraystay marka meeshaasa lagu tuura laga tegay yastasquuna iyagoona waraabiya lahubiya dalbanaya falaa isqowna aan la waraabinayn ila iyagaa sidaas u galeen raacigaba sida u dileen qaala abu qilaaba abu qilaaba nin la yidhaaho ninka xadiidkan kada anas ka warinaya ah yaa wuxuu leeyahay isagoo sidan sababkii lagu galay sheegaya oo wuxuu yihi fa haaulaai saraquu way xadeen xoolihii bay xadeen waqataluu waxna waa dileen wakafaruu sax saasaa fiican way nina waa dileen wakafaruu waana gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankood saddexdaas isku dareen riddo iyo qatli iyo xoolo dhac bay isku dareen iyo afar weliba waxaarabu allaha warasuulah ilaah iyo rasuulkiisiina waa la dagaalameen marka waa nimanka kusoo degtay muxuu aayadda arrintaa ka hadasha ee inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard nimanka aayaddaas kusoo degtay weyaan dadka marka sidaas oo kala sameeyay ee muxua dadka muslimiinta oo aamin ah halqal amnigooda geliya ama jidadka gooye ee dadka soo mara jidadka dhaca ama waxdila ama haweenka kufsada muxua cuquubada lagu sameynaya noocaas oo kale weeya akhrajahu ljamaaca aljamaaca marka wuxuu ka wadaa kolk lixda iyo axmed weliba markii lagu daro toddobada kitaab ee ugu muhiimsan kutub alaxaadiis kuwaas walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh